warbixintan oo ay maanta soo saartay hay-adda human rights watch ayaa xustay in laga soo bilaabo labadii kun iyo koob iyo tobankii maxkamadaha militariga soomaaliya ay si ka baxsan awooddooda sharciyadeed u maxkamadeeyeen boqolaal dad ah dacwadahaasi oo sida warbixintu ay sheegtay u dhacay qaab ka hooseeya heerarka caalamiga ee maxkamadaynta cadaaladda human rights watch ayaa sheegtay inay waraysteen in ka badan soddon eedaysanayaal ah iyo qaraabadooda iyo weliba saraakiil ka tirsan maxkamadda militariga qareenno iyo khubaro xagga sharciga ah waxaanay tilmaantay hay-addu sida hanaanka maxkamadaynta militarigu uu u xadidayo xuquuqda eedaysanayaasha ah ee inay helaan qareen ay iyagu doortaan warbixinta ayaa xustay in in ka badan tobaneeyo qof oo xukun lagu riday sanadii lasoo dhaafay lagu xukumay dil waana la dilay sida ay warbixintu sheegtay arrintaasoo sii weyneyneysa dhibaatada ka dhanka ah xuquuqda asaasiga ah sida ay hay-addu xustay warbixinta ayaa qortay in bishii agost ee sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii kadib dagaal xoogan oo ka dhacay caasimadda soomaaliya oo ay al-shabaab ka baxeen gudaha caasimadda ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynihii hore dowladdii kumeel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed inuu xukun deg deg a kusoo rogay goobihii ay al-shabaab ka baxeen warbixinta human rights watch ayaa tilmaantay in daasi madaxweynuhu ay siisay maxkamadda militariga awood ay ku dhegaysan karto dhammaan dembiyada lagu galo goobahaasi oo ay xitaa ka mid yihiin kuwa ay galaan dadka rayidka ah inkastoo xukunkaasi deg deg ah uu dhacay saddex bilood kadib haddana maxkamadda militariga waxa ay sii waday sida ay warbixintu sheegtay dhegaysiga dacwado kala duwan oo ka baxsan kuwa ku xusan xeerka habciqaabeedka militariga warbixintan ayaa xustay in maxkamadda militariga ee soomaaliya ay dhegaysatay kiisas lala xidhiidhinayay al-shabaab iyo weliba kiisas dhaqan ahaan ku adag maxkamadaha madaniga ah sida dacwadeynta askar boolis ah iyo kuwa hay-adaha sirdoonka human rights watch ayaa sheegtay in xeerarka xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah iyo kuwa afrikaba ay mamnuucayaan in dad rayid ah lahor keeno maxkamadaha militariga heerarkaasi ayaa si weyn ugu boorinaya wadamadu inay xaqiijiyaan in awoodaha maxkamadda militariga lagu koobo dembiyada militariga ee ay galaan ciidamada militariga oo keliya dhinaca kalena warbixinta human rights watch ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta soomaaliya iyo garsoorkuba ay cudurdaar u sameeyaan maxkamadaynta kiisaska la xidhiidha al-shabaab oo ay ka mid yihiin kuwa ay ku jiraan eedaysanayaal rayd ah iyaga oo sababeynaya in maxkamada caadiga ahi aanay lahayn ilaalo ku filan oo ay beelaha u yihiin in la weeraro marka loo eego xaaladda adag ee dhanka ammaanka ee waddanka ka jirta hay-adda human rights watch ayaa sheegtay in inkastoo ay tahay arrintaasi walaac dhab ah haddana aanay cudurdaar u noqon karin in lagu tacadiyo xuquuqda ay leeyihiin eedaysanayaashu hay-adda ayaa warbixinteeda ku xustay in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taageerayaasheeda caalamiga ahi ay sameeyeen dadaal lagu taageerayo sidii dib loogu dhisi lahaa nidaamka cadaaladeed ee waddanka iyadoo xoogga la saarayo isbeddel lagu sameeyo maxkamadaha madaniga ah warbixintu waxaay sheegtay deqbiixiyaal yar oo keliya in ay doonayaan in howlgal ay ka sameeyaan maxkamadaha militariga hay-adda human rights watch ayaa sheegtay in iyadoo la eegayo walaac ka taagan nidaamka suuban ee cadaaladda ee maxkamadaha militariga madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay kula boorisay in uu durba joojiyo xukunada dilka ah ee aan weli la fulin si ay u noqoto tallaabadii koowaad ee lagu joojin lahaa xukunka dilka ah human rights watch ayaa ugu baaqday dowladdu iyo deeqbixiyaasha caalamiga ah inay xoojiyaan baaxadda isla xisaabtanka iyo amniga maxkamadaha madaniga ah sidoo kale hay-adda ayaa ugu baaqday garsoorayaasha maxkamadaha militarigu inay ogolaadaan kormeerayaal maxkamadeed oo madax bannaan sidoo kale hay-adda ayaa baarlamaanka soomaaliya ugu baaqday in uu dejiyo xeerar lagu siinayo eedaysanayaasha difaac wanaagsan marka la hor keeno dhammaan maxkamadaha kala duwan hay-adda ayaa ugu dambayntii ku baaqday in xeerarkaasi ay ka mid ahaadaan sharci taageeraya helitaanka gargaar sharciyadeed iyo sharci ku aadan amniga qaranka oo tixgelinaya xuquuqaha qeexaya doorarka kala duwan ee hay-adaha amniga qaranka sida ku xusan dastuurka kumeel gaarka iyo weliba sharciyada xadidaya awoodda maxkamadaha militariga